barnaamijkan loogu baaqayo inay haweenka ka waantoobaan inay ku dhalaan guryaha islamarkaana isticmaalaan umuliso dhaqameedka ayaa yimid kadib markii la qaatay gabdho loogu magac daray marwe caafimaad si ay haweenka uga wacyigeliyaan islamarkaana ugu tagaan guryahooda madaxa tallaalka caafimaadka hirshabeelle saynab cabdulle maxamuud ayaa redio isnaay u sheegtay waxa ay ka tari doonto gabdhahan loo qaatay inay ka mid noqdaan wacyigeliyaasha haweenka ugu tegi doono guryaha islamarkaana ka wacyigelin doono oo ugu baaqayo in ay tagaan goobaha caafimaadka ee loogu talagalay marwe caafimaad waxa waay hooyo caafimaad qabto ah waxay dhali kartaa ubad caafimaad qabo waxaa marka gabdhahan marwe caafimaad loo tababaraa oo wax walba loo baraayo in hooyooyinka iyo ilmaha dayacan oo guryaha joogo cunug nafaqa daraaha la arkaa cunug malaariya haysaa la arkaa hooyo dhashoo dhiigbaxaysaa la arkaa oo dhiig la-aana in ay gabdhahaas gabar kasta xaafaday degan tahay aa laga qoraa ma aha dad oo ka baxsan magaalada ay degan yihiin reer jowar lama qoraayo hooyo ilmo dhashay oo dugsi dhexe soo barato af soomaali qorina taqaan akhrina taqaan oo da-deedu ay tahay labaatan sano ilaa afartan iyo shan sana loogu talagalay si deegaanka dadka deganna ay uga faa'iidaystaan dadka dayacan oo aan mcjyada iyo waxaa la soconna lagu soo xiro mcmcjyada aa lagu xiraa dadka oo maxay ta marwo caafimaad gabdhaha la qaadanayo mc h kaste in uu sii ogaado hawsha sidii loo qabanayo iyo say iskula shaqayn lahaayeen aan laga dhaadhicinayo waxaan rabnaa gabdhaha aidka ka baxay oo wax qorina yaqaan akhrina yaqaano qof ama secondary ka baxday ama jaamacad ka baxday marwe caafimaad waa ka mamnuuc gabdhaha aidka inta ka baxeen guursadeen oo calafkooda ilaahay siiyey oo owlaada leh oo degan deegaanka aa la qoraa
waxaana jirta barnaamijkan inuu wax badan ka tari doono haweenka ku dhala guryaha iyagoo dhibaatooyin badan ay kala kulmi karaan waxaana u badan haweenka ku nool tuulooyinka ee aan lahayn goobaha caafimaadka balse ay ku soo xirmi karaan meelaha uu ka jiro mcjyada lagu dhalo iyagoo mararka qaar kala kulmi kara xaalad khatar gelin karta hooyada iyo dhallaanka marka ay dhaliso umulose dhaqameed sida ay sheegtay saynab